nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka madaxii wardiilayaashu yuusuf amar buu siiyey iyagii wuuna u adeegi jiray iyagii intii wakhtigii ahna xabsigay ku jireen kii qamriga siin jiray iyo kii wax u dhiibi jiray boqorkii masar iyagoo xabsiga ku dhex jira ayay labadoodiiba isku habeen riyoodeen nin kastana riyadiisuu ku riyooday oo madaxii wardireyaashu yuusuf amar buu siiyey iyagii wuuna u adeegi jiray iyagii intii wakhtiga ahaa xabsigu ku jiray kii qamriga siin jiray iyo kii wax u dhiibi jiray boqorkii masar iyagoo xabsiga ku xidhan ayay labadoodiba isku habeen riyoodeen nin kasta riyadiisuu ku riyooday oo nin kasta wuxuu ku riyooday sidii riyadiisa fasirkeedu ahaa subaxdii baa yuusuf soo galay oo uu fariisiiyey iyagii oo wuxuu arkay iyagoo calool xun markaasuu wax weydiiyey saraakiishii fircown oo isaga lagula xasbiyey guriga sayidkiisa oo wuxuu ku yidhi maxaad maanta ugu eg tahay kuwa calool xun markaasay waxay ku yidhaahdeen isagii riyaanu ku riyoonay maana jiro mid fasiro karo markaasaa yuusuf wuxuu ku yidhi iyagii miyaan ilaaha fasiro lahayn haddaba waan idinku baryayey bal ii sheega markaasaa madaxii kuwii qamriga keeni jiray riyadiisa yuusuf uu u sheegay oo wuxuu ku yidhi riyadaydii waxaan ku arkay geed canab oo i horyaal geedkuna wuxuu lahaa saddex laamood waxayna u ekaayeen sidii iyagoo malaayooyin u baxyiin u soo baxay oo markaasay ruceebiyadii waxay noqdeen canab bilis waxay u ekaayeen sidii iyagoo magaalaya ubaxyadii soo baxayeen markaasay curubyadii waxay noqdeen canab bisil koobkii fircowna gacantaydu ku jiray markaasaa canabkii guray oo koobkii fircown ku tuujiyey koobkii fircown gacantaydu ku jiray markaasaa canabkii gurigay guray oo koobkii fircown ku tuujiyey koobkiina waxaa u dhiibay gacantii fircown markaasaa yuusuf ku yidhi fasirkeedii waa kan saddex laamood waa saddex maalmood oo weliba saddex maalmood saddexoo dhexdooda ayaa fircown madaxaaga kor uga qaadi doonaa oo meeshaadu kugu celin doonaa fircown koobkiisa gacan tiisaad u dhiibi doontaa sidii waagii hore markaad ahaan jirtay kii qamriga siin jiray laakiin waan ku baryayaa ii soo xasuusii ii soo xasuusii markay ku hagaagto oo ii roonow oo fircown ii sheeg oo gurigana iga bixi waayo waxaa laga soo xaday dhulka cibraaniyada oo halkaana ku kuma samayn wax ay igu riyadaan xabsiga madaxii kuwii wax duubi jiray markuu arkay inuu fasirkaasu wanaagsanaa ayuu wuxuu yuusuf ku yidhi anigu waxaan anigu waxaan riyadaydii ku arkay saddex dembiil oo kebis cadcadu ku jirto oo madaxayga saaran oo dembiishii ugu wada sarraysay waxaa ku jiray cunno cayn kasta ah oo fircown loo duubay markaasay haadkii cuntadii ka cuneen dembiishii madaxayga saarnaa markaasaa yuusuf u jawaabay oo wuxuu ku yidhi fasirkeedii waxaa fasirkeedii waa kan saddex dembiil waa saddex maalmood oo weliba saddex maalmood waa saddexdooda ayaa fircown madaxaaga kor kaaga qaadi doonaa geed buuna kaga soo deldeli doonaa markaasaa haadku hilibkaaga cuni doonaa maalintii saddexaad oo la xasuustay maalintii fircown dhashay ayuu addoommadiisa oo dhan difaacad u sameeyey oo markaasuu kor u qaaday madaxii kii madaxa u ahaan jiray kuwii qamriga isaga siin jiray iyo madaxii kii madaxa u ahaan jiray kuwii wax u duugi jiray oo addoommadiisa dhex joogay markaasuu madaxa kuwii qamriga keeni jiray mar kale shaqadiisii ku celiyey oo koobkii buu u dhiibay gacantii fircown laakiinse madaxii kuwii wax duubi jiray ayuu deldelay sidii yuusuf uga fasiray iyaga laakiin madaxii kuwii qamriga keeni jiray ma uu xasuusan yuusuf muusen iloobay isaga markii laba sannadood oo dhammuu dhammaatay ayuu fircown riyooday oo wuxuu is arkay isagoo webiga ag taagan oo bal eeg waxaan webigan waxaa webigan ka soo baxay toddoba saac oo quruxsan oo cayliyan cayilan oo bal eeg waxaa webigan ka soo baxay toddoba saac oo quruxsan oo cayilan oo waxay dhaqeen cawskii dareemada ahaa markaasaa waxaa dabadooda webigii ka soo baxay toddobada saac oo kale oo fool xun oo weyd ahaa oo waxay istaageen sicihii kale oo webigii qaarkiis joogay markaasaa sicihii foosha xumaa oo weyda ahaa waxay cuneen toddobadii saac oo quruxnayd oo caliyneyd oo cayilneyd markaasuu fircown toosay markaasuu haddana seexday oo mar labaad riyooday oo wuxuu arkay toddobada sabuul oo burbursan oo wanaagsan oo ka soo baxay isku jidh oo bal eeg waxaan haddan ka soo daba baxay toddoba sabuul oo xunxun oo ay dabeeshii bari qallajiyeen markaasaa sabuuladii xunxumaa waxay liqeen toddobadii sabuul oo burburnayd oo iltirnayd markaasuu fircown toosay oo wuxuu arkay inay riyo tahay oo subaxdii wuxuu dhibaataysanaa wuu dhibaataysanaa kolkaasuu u cid diray oo uu u wada yeedhay saaxiriintii masar oo dhan iyo nimankii xikmada lahaa oo dhan markaasaa fircown u sheegay riyadiisii laakiinse ma jirin mid fircown u fasiri karaa markaasaa waxaa fircown la hadlay kii madaxa u ahaa kuwa qamriga siin jiray isagiya oo wuxuu ku yidhi maanta xasuusatay dembiyadeedii oo wuxuu ku yidray maantaad xasuusatay dembiyadaydii fircown adiga u hadaysanaa addoommadaada waxaad igu xisaabtay guriga madaxa wardiyayaashaada oo waxaanu ahaa aniga iyo kii madaxa u ahaa kuwii wax duubi jiray oo markaasuu isku habeen riyooday riyoonay aniga iyo isagii iba waxaynu ku riyoonay midkaayo kasta sidii riyadiisa fasirkeedu ahaa oo halkaasna waxaa nalala joogay nin dhalinyaro ah oo cibraani ahaa oo madaxa waardiyayaasha addoon u ahaa markaasuu isagii u sheegay oo isna wuxuu noo faray u fasiray riyooyinkaagii nin kasta sidii riyadiisu ahayd buu ugu fasiray oo siduu noogu fasiray ayay noqotay aniga waxaa la igu soo celiyey meeshaydii isagina waa la dildilay taasi waxay ahayd sheekadii aan ka soo qaadanay sheekooyinkii nebiyada uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka korsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo